magaalada milano ee dalka talyaaniga ayaa waxaa lagu qateeya ismaaciil magafe wiil soomaali ah oo magacaasi la baxay daahana lagu qiyaasay da-adiisa shan iyo labaatan jir laguna tilmaamay inuu yahay bini-aadamka midka ugu naxariista daran oo dhallinyarada soomaaliyeed rag iyo dumarba iskugu jira ee madaxa maray qurbaha kuwaas oo u tahriibaya yurub ku dhibaateen jiray libiya iyo suudaan ninkaasi dhallinyarada ah ee ismaaciil magafe la baxay waxa uu dhibaateeyaba dhallinyarada soomaaliyeed markii dambe waxaa la sheegay in isaga laf ahaantiisa hami uu ka galay yurub isagoo doonaya in uu maro talyaaniga magaalada milano dhallinyaraduu dhibaateyn jiray markii dambe ay ku arkeen ismaaciil magafe hadda waxaa lagu hayaa milano arrimahaasi waxaynu ka waraysanay dalmar cabdi warsame oo ka mid ah dadka ku sugan magaalada milano waxa uu ka sheekaynayaa ninkaasi manaxaha ah ee la qabtay lix iyo labaatankii bishii sebtembar sanadkii soo dhaafay labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa magaalada milaan lagu qabtay wiilkan lagu magacaabo ismaaciil magafi laakiin asaga la baxay cusmaan maxamuud hadda markii maxkamadda lasoo hortaajiyey da ahaana shirka laba iyo labaatan sana jir markii ay qabteen dee dhalinyaro uu asaga kusoo waxyeeleeyey dalka libiya booliska ayaana gacanta kudhigay kiiskiisa ismaaciil dhalinyaradu kulley dee faldambiyeedka kusoo eedeeyey waxay ku sheegeen inuu ahaa magafe ama adduunka ahaa xero ku taalo libiya taasoo la dhihi jiray xerada alifa saddex oo ku taalla magaalada benwalid oo saddex saac la dhig jirta traboli xeradaasba wuxuu ka ahay leeyihin qaadum meeshuu dadka ku waxyeelin jiray sida ayaga sheeganayan dhalinyaradan hadda faldambiyeedkan ama kiiskan dacwada kusoo eedeeyay dhibaatooyinkay kolley dadku sheeganayaan waxaa ka mid ah dildil oo dadka u geysan jiray qaarkood xataa uu gaadsiiyey heer ay barales noqdaan sidoo kale kufsi baa jira laleeyahay gobda da-da yar ee aan loogu tala galmooda oo qaarkood uu ku sameeyey siqasaba sidoo kale waxaa laleeyahay dil caadi oo hogeystaba oo hadda dacwadda kiiska horyalla maxkamadda ah in afar qofood uu dilay oo toos ay ugu dhinteen haddaba ismaaciil magafe sidee bay ku suurowday in la qabto mar kale waxaa ka hadlaya dalmar cabdi warsame ismaaciil kolley horta dadkan ayaga dhalinyaradan soo yara eedeeyey kolley uma malayna qofkana meel ka socda dambiga gelin qofna intuu kasoo qabsado iska iska dadkan dacwada kusoo ogan ninka waa ka badiyay in kudhawaad dhalinyaro labaatan qofooda oo magaalada degan qaar waxaa laleeyahay xataa ilaa wadamada dariska sida germany switzerland bay joogaan oo kiidkan dacwada weli wuu furan yahay waxaa laleeyahay ayaga laga horsugaya in ninkan dacwooyinkiisii dad allaa la cirdihayso ay kusoo kordhin karto wax laakiin waxaa lagu sheegay ismaaciil xasuuq uu geystay uu geystay ninkan inuu ahaa nin dunida weli mid naasigii xasuuq uu geystay mid ka dambeeya aan lagu hayo sida qaadiga maxkamadda ay gacanta ku haysa kiiskiisa bukisiini waxayba tilmaantay bukisiini waxaa lahaa islaanta qaadiga ninkan kiiskiisa gacanta ku hayso markii loo keenay kiiskiisa islaanta wayba iska yaro hoysay waxayna ku tilmaantay inuu ahaa xasuuqii ugu dambe ugu darnaa ee nusqarnigan kii hitler ka dambeeyey dhaca si uu dadkiisiin waxyaalaha kaga siyaabanta islaamka qaadiga waxaa ka mid ah shaksigan waxa falka lagu soo eedeeyey inuu ahaa shaksi soomaali ah haddana dadka uu fardambiyeedkaas ku sameeyey inay yihiin dad soomaali ah xataa qaarkood waxay leeyihin gabdhuhu marka ay kiiska dacwadda fureen ee gabar ka mid a gabdhaha hadda kooy waxay ku dawaysaa aniga waxaan ku waxaan ku jiray xoosh ama xero kale oo nin eritriyaana lahaa sidaas darteed meesha intuu u arkay intii isoo wejiday oo ninkii eritriyaanka ahaa dad kale ku wejiyo anna isoo wejiyo xerihii soo koodkasado si qasaba igu galmoon jiray siduu rabo markaan hadlana wuxuu ugu garaaci jiray leedahay ul ama bir burburka soomaaliya wixii ka dambeeyey markii ay dhacday dowladdii dhexe ee soomaaliya oo dhallinyaro fara badani ay hamiyeen inay u tahriibaan waddamada ka baxsan dalka soomaaliya gaar ahaan yurub ayaa waxaa markii dambe oo ay burburtay dowladda dalka libiya aasna soo shaacbaxay sargaal ka tirsanaa dowladdii kadaafi kaasi oo la baxay magaca magafe waxaana dhibaato xoog leh ay soo gaartay dhallinyarada soomaaliyeed kaba daran magacaasi magafe waxaa hadda uu noqday mid qof waliba oo hami lacageed uu galaba oo la baxay waxaana la sheegayaa magafuhu min muqdisho ilaa iyo talyaaniga inta u dhexaysaa in magacaasi uu taxan yahay oo soomaali fara badanba magacaasi ay la baxeen oo dhallinyaro u badan oo la shaqaynaya magafaha liibiyaanka